أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin jimcaha taarikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii duurnimo andalus ciidamada mujaahidiinta iyo hasaaka weerar culus oo cagmarin ah ku qaaday xeryihii kufaarta iyo murtadiinta ee deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose iyadoona sidoo kale taliska ciidanka mujaahidiintu bayaan ay ka soo saareen weerarkaasi cagmarinta ah ee saaka mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka sabiid haddaba xogii ugu dambeeyay aan soo dhoweeya walaalka ismaaciil salaad guleed haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka aroornimadii hore ee saakay ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarin ah waxa ay ku qaadeen xero ciidamada kufaarta yuganda iyo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa durbadiiba waxay la wareegeen gacankuhaynta deegaankaasi iyo xeryihii cadowga iyagoona cagta mariyey ciidamadii saliibiyiinta yuganda iyo maleeshiyaadka riddada deegaanka sabiid waxaa hadda ku sugan oo si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta iyadoona raayada tawxiidka ay ka dulbabanayso xaafadaha deegaankaasi waxaa lagu arkayaa ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo hubaysan oo goobahaasi ku sugan firxadka cadowga ee isugu jiray murtadiinta iyo saliibiyiinta yuganda ayaa u cararay dhanka degmada afgooye iyagoo khasaare xoogganna uu gaaray bayaan hordhac oo ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiintana waxaa lagu sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada iyo ciidanka saliibiyiinta yuganda weerarkii saake ka dhacay deegaanka sabiid waxa uu qayb ka yahay howlgallada xasminta ah ee cagta lagu marinayo ciidamada saliibiyiinta iyo murtadiinta bil ka hor ayay ahayd markii ciidamada kufaarta yuganda ay duulaan ku soo qaadeen deegaanaay ka mid tahay sabiid iyagoona xilligaasi la kulmay weeraro isugu jira dagaallo toos ah iyo sidoo kale camaliyaad ishtishaadi ah oo lala beegsaday weerarkii saakana wuxuu gebi ahaanba soo afjaray duulaankii ciidamada saliibiyiinta yuganda iyo murtadiinta ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan shabeellada hoose oo ay ka mid tahay deegaanka sabiid jasaaka allahu kheyran walaalka ismaaciil dhanka kale mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarka barakeysan ee saaka ka dhacay deegaanka sabiid ee mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta deegaankaasi haddaba aan soo dhaweeyey walaalka nuur cali warsame abushiiba aye walaalka abushiiba aad baad u mahadsan tahay walaalka bismillaahi araxmaan araxiim saaka markii cutubyo ka tirsan geesiyaasha islaamku ay weerar kula jarmaadeen farsimihii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose muddo kooban kadib allah mahadii mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen deegaankaasi iyo farsimihii cadowga maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka waxay noqdeen kuwo lugta furay oo webiga ku daatay iyo kuwo kale oo mujaahidiintu ay xasuuqeen intaasi kadib mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab durbo waxa ay baraha bulshada ku soo harqiyeen sawirada goobihii mujaahidiintu ay la wareegeen ee deegaanka sabiid sawiro ilaa iyo tobaneeye ah ayaa lasoo bandhigay waxaana ka mid ah mujaahidiinta oo gaafureegaya deegaanka iyo meelihii muhiimka ahaa oo ay gacanta ku dhigeen sida buundadii deegaanka sabiid oo maradii daaqoodka ay ka siibayaan mujaahidiintu islamarkaana raayada tawxiidka ay qutuminayaan waxaad arkaysaa sida caadadu ahba maleeshiyaadka murtadiinta waxay ku waalan yihiin cunista maanduuryaha qaadka iyo daraagiska kala duwan waxaana sawirada ka mid ah mujaahidiinta oo dul maraya buundada iyo goobta oo ay taalo sijaayad iyo qaadkii aadka u faraha badnaa oo ay ka carareen ilaa iyo saddex kursi oo ayaguna mid walba dhinaciisa u rogmay waxaa kaloo muuqanaya kaba aad u tiro badan oo maleeshiyaadka murtadiintu ay goobta kaga carareen sawirada lasoo bandhigayo waxaa kaloo ka mid ah mid ka mid ah gaadiidkii cadowga oo goobta ay uga carareen waana mid ka mid ah gaadiidka waaweyn ee booyadaha waxaa kaloo aad arkaysaa markaa sawirada aad sii daawato mujaahidiinta oo baaris xooggan ku haya meelihii ay ka carareen maleeshiyaadka murtadiinta hub kala duwan ayaa sawirada aad ku arkaysaa oo maleeshiyaadka murtadiintu ay goobta kaga carareen hubka kuu muuqanaya marka sawirada aad daawato waxaa ka mid ah baalootooyin qoriga sibinka loo yaqaano oo meel ay dhooban yihiin islamarkaana mujaahidiintu ay ururinayaan mid ka mid ah geesiyaasha islaamka oo madaxa gelinaya cawshad ama buush murtadiinta ay deganaayeen si markaa baarista ugu sameeyo haddii murtad meesha ku gabanayo uu ku arkana uu madaxa u gooyo waxaa arkaysaa sanaadiiq rasaas ah oo ay ka carareen maleeshiyaadka murtadiinta iyo raadiyaasha layskula hadlo ee waktoobyada oo sanaadiiqdaasi saaran dharkii tuutaha maleeshiyaadka murtadiinta ay ka carareen marka sawiradu waxa ay yihiin kuwa ay ku qalbi qawoobsadeen ummadda muslimiinta ee daafaha caalamka ku kala dhaqan waxaana sidoo kale dhabarjab ay ku tahay murtadiintii maanta goobta lagala wareegay sidoo kale mujaahidiintu waxaa la arkayaa ayagoo holcinaya buushishka ay deganaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ayadoo uuraduna hawadu ay isqabsanayso runtii waxay ahaayeen sawirada lasoo bandhigay saaka sawiro qof daawado mooye qof kale aan looga sheekayn karin iyo sida mu'asasada alkataa'ib durbadiiba ay u soo bandhigtay sawiradaasi jazaak allahu kheyran walaalka abushiiba dhanka kale kataa'ib al ikhbaariya ayaa maanta bahaysi filim cusub oo lagu soo bandhigaya weerar khasaare lagu gaarsiiye murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen abuu xasaan
filimkan waxaa baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya waxaana lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen duleedka deegaanka ceelhareeri ee wilaayada islaamiga hiiraan waa filim kooban oo soconaya ku dhowaad laba daqiiqo inkastooo filimka uu gaaban yahay haddana waxa uu xambaarsan yahay macluumaad ballaaran oo muujinayo halaagii qabsaday murtadiinta waxaa filimkan uu ku bilaabanayaa geesyada towxiidka oo ku taqadumaya fariisimihii riddada iyo dhawaqa rasaasta oo noqotay luuqadda keliya oo ah midda ay wax ku fahmayaan maleeshiyaadka riddada iyo kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku soo qaaday shareecada islaamka filimku waa laabqabowsi waxa indhahaagu ay qabanayaan meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan goobta dagaalka waxaana sidoo kale filimka lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo madaxa ka tooganaya maleeshiyaadkii isdaaxuurinayay ee duulaanka ku soo galay wilaayada hiiraan waana fariin uu diraya filimka oo ah warka jooga hiiraan hilibkiinna ayaa waran waxaa filimka lagu arkayaa fariisimihii iyo godadkii murtadiinta ay qoteen islamarkaana ay lahaayeen waad ku badbaadaysaan iyo agabyo kale oo murtadiinta goobta ay kaga carareen سوف أمضي سوف أمضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي waxaa filimkan iyo kuwo kale oo ku horreeyeyba ay bannaanka soo dhigeen jabka murtadiinta ka qabsaday duulaankii ay ku soo qaadeen hiiraan waxaana hiiraan ay noqotay qabuuraha saraakiil iyo askar badan oo murtadiina oo hiiraan isla weynin iyo boolo xuufta ku soo galay
dhanka kale fatuuxaadka allah uu ku manaystay ciidamada mujaahidiinta ee bariga afrika ayaa hadalhayn badan ka dhalisay caalamka aan soo dhoweeyey walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow iyo warbixin ku addaan arrintaasi guulaha isdabajoogga ahi allaha ku galladaystay mujaahidiinta soomaaliya iyo futuuxaadka ay ka samaynayaan dhowr wilaayo oo muhiim ah ayaa soo jiitay warbaahinta dunida iyadoona si aad ah loo hadalhayo sida cajiibka ah ay ciidamada mujaahidiinta u jibiyeen maleeshiyaadka murtadiinta howlgal xooggiisu soo bilowday bishii shacbaan ee lasoo dhaafay ayaa albaabadu u istaagay magaalada caasimadda ee muqdisho filashooyinkii ay cadowgu ka qabeen howlgalladaasi ayaana noqday mid lama filaan ah bilowgii weerarada mujaahidiinta ayay murtadiinta iyo gaaladabu qiyaasayeen in camaliyaadku ay ku kooban yihiin saldhigyo ciidan iyo deegaano cayiman balse sidoo ay filayeen ma dhicin oo camaliyaadka oo ahaa kuwa isku xidhan ayaa allaha fadligii lagu xureeyey magaalooyin iyo deegaano istaraatiiji ah oo murtadiintu ay qabsadeen saddex sano ka hor kolkaas oo xasan gurguurta iclaamiyey xamladii ashaadala dirirka ee ka dhankayhayd wilaayaadka islaamiga weerarro ay qaadeen mujaahidiinta al-shabaab oo socday muddo bilooyin ah ayaa sababay inay kala daataan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo caalamka uu ku qarash gareeyey balaayiin dollar oo taageero ah ayaa lagu yidhi warbixin ay baahisay wakaaladda wararka faransiiska oo loo yaqaano a f b oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer adduunka warbixinta waxaa lagu soo hadal qaaday dagaalkii ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada moqokori oo ay ku tilmaantay mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu dambeeyey ee sanadkan gudihiisa soo food saaray kooxda riddada gaar ahaan maleeshiyaadkoodii ka dagaalamayay deegaanadaasi ee uu ku adeeganayay murtad gurguurte sida a f b u sheegay cumar maxamuud oo ka tirsan hay-adda la baxday xasradaha adduunka ee magaceeda loosoo gaabiyo i c j a f b waxay xustay in kooxda riddada iyo xulufadeeda siliibiyiinta oo dagaal kula jira mujaahidiinta muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ay haatan u muuqdaan kuwa fashilmay islamarkaana ay wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin hoosu dhaca taageerada caalamiga ah warbixintu waxay leedahay ciidanka dowladda soomaaliya niyadjab weyn ayay ka qaadeen weerarada xooggan ee mintidiinta oo ay ula jeedo in murtadiintu ay ku hoobteen camaliyaadka mujaahidiinta deegaanadii mujaahidiinta laga riixay sannadihii ilaa iyo ayay warbixintu xustay in geesyada towxiidku ay dib u soo ceshadeen boqolkiiba sagaashan sida uu wakaaladda wararka faransiiska u sheegay sargaal ka tirsan xarun cilmi baariseed oo fadhigeedu yahay magaalada nairobi magaalooyin ay ka mid yihiin masjid cali guduud iyo aadan yabaal oo tusaale u ahaa ayay tiri warbixintu howlgalka kooxda riddada ayay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale buundooyin muhiim u ahaa saadka maleeshiyaadka murtadiinta dhammaan dhululka ka soo bilaabma waqooyi galbeed ilaa iyo koonfur galbeed ee muqdisho intooda badan waxaa hadda gacanta ku haya al-shabaab ayuu yidhi sargaal jaasuus murtad ah isagoo u warramaya a f b wuxuu intaasi ku daray in gebiahaanba ay burbureen maleeshiyaad murtadiin ah oo ay dhistay kooxda riddada intii ay socotay xamladii uu xasan gurguurta iclaamiyey maleeshiyaadkan oo ay gaaladu ugu magac dareen dadka deegaanka ayaa lagu bixiyey malaayiin dollar waxayna ahaayeen ciidan cusub oo ay islahayeen waxay dagaalka ka nasin doonaan murtadiintii horey dalka dibiddiisa loogu soo tababaray sidoo kale sargaalkani waxa uu ka shanqariyey in maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ah ee uu maraykanku soo carbiyaystay ee danab ay la kulmeen khasaare baaxad leh xilli saraakiishooduna ay niyad jabeen macnabiyaadkoodana uu dhulka galay waxaan aragnay ciidan aan shaqaynaynin islamarkaana lumiyey rabitaankii dagaalka kuwaas oo dhiigbax daran ku wajahaya furimaha dagaalka ayuu yidhi sargaal murtad soomaali ah oo ay soo xigteen wakaaladaha wararka diblomaasi reer galbeed ah oo codsaday in magaciisan la xusin ayaa wakaaladda wararka faransiiska u sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay si cad u muujiyeen joogitaan buuxo oo ay ku leeyihiin caasimadda muqdisho waxayna si isdabajooga u beegsadaan xerada xalane oo weerarada lagu bartilmaameysanayo ay gaareen ayuu yidhi heerkii abid ugu sarraysay sidoo kale diblomaasigan waxa uu carabka ku dhuftay in xasan gurguurta qudhiisa uu si dirqi ah ugu badbaaday weerar ay mujaahidiinta dhowr bilood ka hor la beegsadeen xilli uu la socday gawaari kolonyaha oo marayey afaafka hore ee villa soomaaliya maalintii xasan sheekh la beegsanayey ayuu ku soo jeeday goob dagaal oo markii dambe ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta haddaba maxaan ka ognahay deegaanada ugu muhiimsan ee sida aadka ay cadowga ugu xoogganaayeen ee ay mujaahidiintu dagaalka ku furteen arrinkaas waxaan wax ka weydiinay maxamed xasan oo ka tirsan warbaahinta islaamiga ee alandalus
marka la eego khariirada ee dhulka ee lagu loolamayay belihii lasoo dhaafay iyo masaafada aadka u ballaaran ee mujaahidiintu ay jareen waxaa muuqata in maleeshiyaadka kooxda riddada lagala wareegay dhul boqolaal kilomitir ah tusaale ahaan bishii shacbaan ee lasoo dhaafay mujaahidiintu waxay howlgalkooda ugu horreeya ka bilaabeen deegaanada daarunicma iyo ceel cali axmed oo ka tirsan shabeellaha dhexe howlgalladu waa ay sii xoogisteen ilaa iyo bishii ramadaan bilowgeedii mujaahidiintu howlgallo kale ay ka bilaabeen dhanka bariga webiga shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanada iyo degmooyinka ee kaabiga ku haya degmada mahadaay futuuxaadka ayaa isxigay ilaa iyo lagu dhowaaday degmada cadale oo mujaahidiinta u jirsadeen wax aan ka badnan soddon kilomitir ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan mujaahidiintu waxay la wareegeen dhammaanba dhulkii cadowga uu ku qabsaday xamladii ashaadaladirarka ee xaasan garguurta oo ilaamiyey laga soo bilaabo deegaanka tarda moora ari ceel hareeri ceel kooxle umare ilaa iyo degmada eh, moqokori oo dhowaan mujaahidiintu ay allah fadligiisa ay furteen En, furashooyinka cadowga oo qoobgariirka ka qaaday saameynta xoogana ku yeeshay macnawiyaadka murtadiinta waxaa ka mid ah degmada aanyabaal oo ahayd halka laga hago lojistikada eh, maleeshiyaadka murtadiinta ee dhammaan goboladii eh, cadowgu ay ku qaadeen xamlada ashaadaladirka ah aanyabaal waxaa tira ka badan laba jeer booqday xasan gurguurte ra-iisul wasaaraha kooxda ridada ayaa tegey generaalada ugu sarreysa ee taliska ciidanka murtadiin iyo saliibiyiin ka tirsan maraykanka taliska ciidanka africom ayaa booqday waxay ahayd saldhig weyn Een, waxay ka mid ahayd aanyabaal ee magaalooyinkii mujaahidiintu ay dib u furteen oo cadowga ay ka xoreeyeen Een, bishii ramadaan ee lasoo dhaafay waxaa booqday xasan gurgurte oo halkaas ka jeediyay khudbad goodis ahayd meelaha kale ee xasan gurgurte iyo madaxda kooxda ridada ee saldhigga weyn u ahaa ay booqan jireen waxaa ka mid ahaa degmada muqkori Een, ramadaan markii muqokori iyo aanyabaal xasan gurgurta u booqday ee, mujaahidiinta ayaa bishii shawaal waxay furteen aanyabaal halka ee, bisha muxaram gudaheedana mujaahidiintu ay furteen degmada muqokori sidoo kale meelaha saldhigyada waaweyn u ahaa murtadiinta ee mujaahidiintu ay furteen waxaa ka mid ah deegaanka wargaadhi xasan gurgurtana uu mar booqday Een, marka laysku soo xooriyo ee, futuuxaadka mujaahidiintu ay sameeyeen waxay ku furteen dhammaanba degmooyinka iyo deegaanada dhaca ee bariga ee webiga shabeelle ee ka tirsan shabeellaha dhexe iyo hiiraan horeyna cadowgu ay u haysteen weliba deegaano iyo degmooyin horey mujaahidiintu aysan u joogin oo kufaarta afrikaanta ay joogi jireen ayay la wareegeen sida ee, degmada biicadde iyo deegaanka lagu magacaabo mirtaqo ee shabeellaha dhexe tani waxay cadowga ku noqotay kaabuus gaar ahaan een, xasan gurgurte oo sanado ka hor gaalada u sheegayay in mujaahidiinta uu ka soo afjaray gobolada dhexe waxaa kale oo diblomaasigaani reer galbeedka hoosta ka xariiqay in marnaba aanay muqdisho ka dhici doonin qabashada doorashooyinka uu ku hadaaqayo murtud gurguurte maadaama ayuu yidhi mujaahidiintu ay awood u leeyihiin in goob kasta oo codbixineed ay tallaabo ka qaadaan ayna suurtagal ahayn sheegashooyinka ka imaanaya madaxa kooxda riddada ee ah qabashada doorashooyin gaaleed meel walba la dhigo sanaadiiq codbixin warbixinta oo dhinaca kale tilmaamaysa sida ay meesha ugu sii bixayso taageeradii dhaqaale ee dowladaha shisheeye ayaa shaacisay in midooda yurub iyo dowladda maraykanka ay ku qarash gareeyeen kooxda riddada soomaaliya in ka badan toddoba bilyan oo doolarka maraykanka gaar ahaan howlgalladii saliibiga ah ee loo wakiishay midooda yurub tan iyo sannaddii labada kun iyo toddobadii sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray macadka daraasaadka amniga ee midooda yurub howlgalladii hore ee midooda afrika ayay warbixintu tibaaxday inay dhammaadeen bishii diseembar iyadoona islamarkiiba lagu beddelay mid cusub oo loo xiray shaatiga ee yuusom sababtoo ah ayuu yidhi fashil ku yimid maleeshiyaadka riddada kuwaas oo haba yaraate eh aanan u diyaarsanayn la wareegidda amnigooda maleeshiyaadka murtadiinta in ay la wareegaan amnigooda soomaaliya iskaba daa'e waxay hanan waayeen amniga madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ilaalintiisa loo wakiishay ciidamo shisheeye waxaa jira dalal badan oo deeqbixiyaal ah dadku waxay isweydinayaan maxaan ku iibsannay tobankii sano ee lasoo dhaafay in la arko ciidanka oo kasii firxanaya goobaha dagaalka iyo in la abuuro eyusom waxay ahayd wax aad ugu adag dadka ayuu yidhi diblomaasi reer galbeed ah isagoo u warramaya wakaaladda wararka ee faransiiska warbixintu waxay xustay in dalalkii dhaqaalaha ku bixin jiray duulaankan saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya oo uu maraykanku ka mid yahay ay haatan ka cagajiidayaan sii wadista maalgelinta howlgalkan wuxuuna mid ka mid ah falanqayaasha uu u sheegay wakaaladaha in xilligan ay xaaladdu marayso heer gabaabsi ah wakaaladda wararka f b waxay tilmaantay in heshiisyo amni oo ay kooxda riddada soomaaliya la gashay dalal ay ka mid yihiin qatar imaaraadka carabta masar iyo turkigu aanay guulo ka keeni doonin la dagaalanka mujaahidiinta maadaama ayuu yidhi dalalkaani ay ilaashanayaan danahooda dhaqaale ay kaleeyihiin dalka soomaaliya waxaa waxba kama jiraan noqday ballanqaadyo uu gaalada caalamka u sameeyey murtad xasan gurguurte oo ahaa in wakhti kooban uu ku soo afjarayo awoodda mujaahidiinta bilaash xiitahan u ceensan kufriga caalamiga ah ayaa dib looga qabsaday inta badan deegaanadii ay maleeshiyaadkiisu gaareen sannadihii labada kun laba iyo labaatan iyo laba kun labaatan iyo saddex waxayna mujaahidiintu isku fidiyeen dhul baaxad leh oo dhaca hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug iyagoona horumarro wanaagsan ka sameeyey shabeellada hoose iyo duleedyada wilaayada banaadir jazaaka allahu khayran walaalka cuhmaan axmed dhuubo dhanka kale munaasabad lagu soo gebagabeynayay fataradii labaad xalqa loogu magacdar imaamu shaafici ayaa ka dhacday masjidka jaamaca magaalada boordhaxunle ee wila sahmiga ee bakool faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan ku dhowaad toddobaatan arday oo ka mida ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka islamarkaana isugu jirtay wiilal iyo gabdho ayaa ka faa'iidaystay xalqad loogu magacdaray imaamu shaafici oo ka socotay mid ka mida masaajidda ku yaala magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool ardaydu waxay xalqadan u socotay muddo sannad ah iyagoona hadda ka gudbay fadradii labaad ee xalqadan waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabad lagu maamuusaya ardaydan ka gudubtay fadrada labaad ee xalqadan imaamu shaafici islamarkaana ay ardaydu ku sameynayeen bandhig cilmiyeed ayaa ka dhacday gudaha masjidka jaamaca ee magaalada buurdhuxunleh waxaa munaasabadda ka soo qaybgalay culummo nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ugu horeyn kelimad tawciye ah ka jeediyay munaasabadda awalan may mahadnagaane alle subxaanahu watacaalaa ninka nicmeeyey wallahan koobo korno oo nicmo diineed iyo adduunyaba leh mahadiinta noomudan yaan mahadnagaana subxaanahu watacaala sida la ogsoonyi may wahe cilmi iyo liin heln diigna ma hagaagaasa adduunyana ma hagaagaasa jahli walka hallaawo mooshii walka hagaagaw ma leh jahli adduunyana walma ku taraw aakharana walma ku taraw diignaba ka hagaagaas wal kale ka hagaagaw ma leh ugaas buraale iyo malaaq xasan cali yaanyuurey oo ka mida waxgaradka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay ilaahay baa mahad ay u sugnaatay bilow iyo dhammaad midna aan lahayn ilaahigii makaankan sharafta badan ugu kulmiyey annaga oo daraasaynayna ama iskugu imaannay ama qiimaynayna oo weynaynayna qur'aanka kariimka maanta waxaan aragnaa ciyaal yaryara iyo kuwa dhexe iyo dad waaweyn oo diinta islaamka daraasaynhaya oo kor ka akhrinhaya oo wax walba oo la weydiiyo kor ka jawaabahaya oo akhlaaqdii muslimka ka muuqata oo shaecarta islaamka oogahaya yaan aragnaa ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan wal iyo dhiinka farahumaana diinka alle ka tartamo haayo ardayda oo diin ilaahay ha baratay oo maanaa ku yaalka yaryara jiilku ha koraayo oo diinka iyo tuwalayo ha baran habandhakaayo markaas yaa la daawado ha wal iyo quluubta muslimiinta iyadan faraha geliyaawo gaalabaya maanaha yaa la dagaalmay gaalada la dhamaayo ha diinka ilaahay la barado haayo maanaa yaalka yararaaya maanaa wal diinki oo baran habandhaku haayo walayo habandhaku haayo nangashin baa taragaasan oo maanaha indhooyin sinmaalin hay nimadan ilaahayna siiyay ilaahay subxaana wa tacaala shukriyo macallinka xalqadan loogu magacdaray imaamu shaafici ayaa isagana lagu soo dhoweeyey mikarafoonka isagoona faahfaahiyey kutubada ardaydu ay qaateen dhanka xadiidka hejey maani dhammaatay arbaciin kitaabka leraw nawaawi iskuleey islaalmujtamac xadiidka lamadaas ku taabiyaani dhammaati caqiidada heje usuulu alaaa khud caqiidata ka xadiidka macnaha caqiidada lamadaas yaha qaadani naxwada heje ajruumi matnasha dhowr jeer maanaa laku leey mar kaleed oo sharhaga ajruumi sharho mumtic kaasa macnaha ninka la mahaayay dhowr jeer mad ajruumi lakanaya kadib fiqiga je abushajaac dhiibta hore oo cibaadada ah yaha akrini siirada heje urjuuz almiiya iyoona khulaasata nuurulaqin juuska koowaad yaha akrini antaasa laha qaadi waqtigaas tarsini meelahaas ugu dambeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed iyo wixii xalqadan ay ka dhaxleen وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لماذا خلقنا الله؟
خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما هو أعظم ذنوب عند الله؟
أعظم الذنوب الشرك بالله قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ما هي العبادة؟
العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كيف نعبد الله كما أمرنا الله ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan maktabka dacwada wilaayada ayaa sare u qaaday goobaha waxbarasho iyo xalaqaadka lagu baranayo cilmiga sharciga waxaana dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada laga dareemayaa sare ukac ballaaran oo dhanka waxbarashada jasaaka allahu khayran walaalka abu xasaan ugu dambayntiina munaasabad lagu soo guutinayo dufcada koowaad ardayka qalin jibisay macadka khadiija binti khuweylid radiallahu canha ayaa ka dhacday degmada xiindheere wilaaya saamiga ee galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba waxay ahayd munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo loo qabtay gabdho kow iyo labaatan ah oo ka qalinjabiyey macadka lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka khadiijatu binti khuweylid oo faraciisa degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud xafladda qalinjabinta oo ka dhacday masjidka jaamaca degmada waxaa soo xaadiray mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga hiiraan culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada markii gabdhihii muddo laba sanaha diinbarasho u jilbixirnaa goobta bandhig cajiib ah ay ku soo bandhigeen ayaa waxaa mikrofonka lagu wareejiyey waxgaradkii iyo martidii xafladda lagu martiqaaday qaar ka mid ah sheekh cabdulmelig oo culimmada wilaayada ka mid ah islamarkaana magaca waalidiinta ku hadlayey ayaa gabdhihii munaasabadda loo qabtay la dardaarmay haddaan waalidiinnahay gabdhaha waxaan u dardaarmaynaa marka maxaad caabudi doontaan gadaasheen maanta waalidiintii aan ku dadaashay culimmadii aan ku dadaashay diintiyaa laydin soo gaadhsiiyey halkaanaad maraydaan waxaa laynka rabaa jawaabtii ay bixiyeen owlaaddul yacquub nabiyullahi yacquub ilmihiisii qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxida wa naxnu lahu muslimuun saasay ku hadleen owlaaddii nabiyullahi yacquub waxay dhaheen waxaan caabudaynaa adiga oo yacquub allah aad caabudo ibraahiim oo awowihiisa aabbahu caabudo ismaaciil oo adeerkiisa aabbahu caabudo ma aabbayaal kala tagsan oo dawaaqiida oo xeerarle miyay ahaayeen maya ilaahan waaxidan wanaxnu lahu muslimuun alle keligiisaan caabudayna cid kale warkeed kuma jiro owlaaday sidaasaa idinkana laynka rabaa inaad dhahdaan akhiiran waxaan leeyahay waa u ducayhaynaa gabdhaheenna muslimaadkaa meeshaan ku soo kulmay diinta ilaahay soo bartay ammaanaa qoortiinna suran ammaanada inay gudataan nebiyullaahi ibraahiim calayhi salaam ayaa awlaaddiisa u duceeyey id qaala ibraahiimu markuu nebiyullaahi ibraahiim yidhi rabbi ijcal haada albalada aaminaa wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam wuxuu yidhi ilaahu beledkaan mako mid barwaaqaysanoo aamina ka dhig lambar labo ilaahu aniga oo ibraahiim asnaamta iyo sanabyada adduunka harayday wax ka mida inaan caabudo ilaahu uga badbaadi owlaaddaydana ilaahu ka badbaadi ilaahay idin badbaadiyo awalan wa aakhiran ilaahay idin badbaadiyo nabadoon xersi geedi tooxow oo isna halkaasi kelimad ka jeediyey ayaa sida tan yidhi haddii aan u gudbo xagga gabdhaha dad badan ah gabdhahoodu maanta waxay taagan yihiin baraha bulshada kuwannagiina waa kuwaas xaflad baa loo dhigay way qalin jebiyeen cilmi bay barteen faa'iido weyn oo la gaari karin bay gaadheen allaha noo siyaasha aanu leannaho dad badan baa gabdhahoodii hallaabeen dad badan waa ogtiin cadhada waxaa ka jira nasiibkaas waxaa asal u ah kitaabka munasilka iyo shareeca kudhaqanka iyo maamulka islaamiga oon ku hosloonahay baa asal u ah ilaaha asal u laakiin taas baa asal u ah meel haddaan diinu joogin wax darajaahi ma joogaan meel haddaan diinu jooginna wax karaamaahi ma joogaan annaga maanta kaxindheer ahaan waxaan nahay dad waxaan matelan nahay nool ee muuqdaan nahay waayo waxaan maanta isku baraarujinaynaa ee nin kastoo hadlo iyo gabarh kasta ee qalinjabada hadlo kitaabka munasilka iyo sunnada nabigay ku dhawaaqayda
inta aan munaasabadda la soo afmeerin waxaa goobta laga sheegay gabdhihii kaalimaha hore galay kaalinta koowaad gabadh gashay magaceeda waxaa la dhahaa yusra maxamed axmed maashaa la dhahaa yusra maxamed axmed waxay gashay kaalinta koowaad kaalinta labaad maya waxaa u gashay gabadha la yidhaahdo anfac daahir cabdulaahi warsame aydan maasha allah kaalinta labaaday gashay kaalinta saddexaad gabadha gashay magaceeda waa xamdi khaliif axmed ayadana waxay gashay kaalinta saddexaad inta kalena way guulaysteen saddexdaasun baan sheegayna laakiin kuwa kale ayagana ma dhicin insha allah shahaadooyinkooda ayay ka arki doonaan haddana sidaas ayadoo ay tahay walaayada waxay qaadatay in dadkaas bal hoogaa abaalkooda lama gudi karo laakiin uun la nashaadiyo ee dacwada iyo khayrkan ay ku dadaalaan gabadha koowaad waxay leedahay abaalmarin waxay u leedahay kitaabka qur'aanka kariimka oo ay aayadkii ay baranaysay asalka ah weliba tafsiir la socda kow kitaabka la yidhaahdo tafsiirka qur'aanka kariimka ibnu kathiir oo afar mujallad ah iyo shahaado sharaf iyo lacag dhan saddex boqol oo dollar ilaahay u barakay maasha allah allahu akbar ugu dambayntii waxaa mikrofanka iyo mimbarkaba lagu wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid asagoo halkaasi ka shaaciyey in lasoo gebagabeeyey dufcadii koowaad maxadka khadiijatu binti khuwaylad ee degmada xiindheere islamarkaana la diyaarin doono gabdho hor leh si ay fursadda uga faa'iidaystaan ilaahay subxaana wa tacaalaa bishaaraadku ay badan yihiin farxaddu ay badan tahay marka arrintaasna marka waa la qaybsanaynaa waa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran fahnii'an lakum ayaa idin leenahay waxaana ilaahay subxaana wa tacaala idin weydiinaynaa cilmigiinna ilaahay inuu ku dhigo cilmi naafac ah idinkan wax idin taro ummadda kalena aad ka anfacdaan oo ilaahay in maaragtay idinka dhigo ilaahay weydiisinayna subxaana wa tacaala waa khitaaman ee xafladdii ama munaasabadii ee khitaam ku ahayd macadka khadiija degmada xiindheere taariikhda oo maanta ay tahay toddoba-iyo tobanka bishii koowaad meeshaana noogu xiran tahay guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus maanta waa nagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo aandulus waxaa inoo suurtageliy waa nagu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo aandulus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandulus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wajihaadukum mubaarak